subaxdii insha allah waxaan rabnaa ergadu inay nala joogaan jawhar si geedi socodka uu bilowdo akrinta dastuurka iyo ansixintiisa ay u dhacdo arbacada iyo khamiista iyo jimcada annaga wati wakti meeshan ma yaalla wakti badan nooma harin waktigeenna waxaan kusoo cunay dib u heshiisiin iyo isaqbalaad ergadaas horta waxaan idinka codsanayna insha alla annagoo idinla wadaagi doona jadwalkii shaqo oon ku shaqay lahayn waxau ka bilaabanayaa xeraynta ergada ansixinta dastuurka oo ay ku xigi doonto isla garab socdo isla caawa iyaduna bilaabanayso xulista xildhibaanada isla caawa waxaa laga rabaa duwabku inay xildhibaanadii beelahooda dhexdooda u soo qaybiyaan oo xildhibaanada lasoo xereeye maalinta axadda nagu soo foolle waxaa noo qoran toddoba iyo labaatanka bishan haddaan ku jirno guddoonka baarlamaanka in la doorto waxaa inoo qoran ugu dambays saddexda bisha in la caleema saara madaxweynihii hiiraan shabeellada dhexe ilaahay ha nagu